markana dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii caweyska washington iyo caashi cud
dhegeystayaal dhammaantiinba waa mar kale iyo barnaamijka caweyska washington barnaamijka caweyska washington ee caawanaha qodobada aan idinku haya waxaa ka mid ah boqolkiiba siddeetan singalmaadaraweye sariirta heesa ka qaada muusikadii uma saaree sacabkay u tuntaan jacayl baa ila sara tegey maxaad la sara tegey iyadaa samri weyday waa fu'aad cabdisalaan oo ah hal abuuro degan dalkan maraykanka oo caawa karbaash u sita ragga iyo dumarkaba gaar ahaan kuwa u arko in ay habsaameen waxaan qaybta dambena idinku maqashin doonaa barnaamijkan caweyska washington waxaan dhuurayaa weli dadtuna ay sugaysa waxaan dhowrayaa weli dadtuna ay sugaysa taleefoonka soo dhaca dhayhaydu dhiirana dhankaage adiga malaha naftirkaaga ku danqaysaa ibraahino aad iyo aad marka taleefonka soo dhacaba waad u cararaysaa sida ukala qaabqaadaya arkaaye yah ee malaha waxaa u malaynaya daanduroy naftirkaaga meel kaa danqaysaa soomaalida dhanaa ku walata heesta horta sideeda
taleefoonka soo dhaca qaybta dambe ayaad kaga bogan doontaan sheekada telefoonnada laga gamila yahay iyo kuwo kaleba waa caawaye caweyska washington sida aan idinku maqashiiye qaybta hore ee barnaamijka waxaa toddobaadkan barnaamijka nagu soo booqday hal abuuraha soomaaliyeed ee fu'aad cabdisalaan oo deggan dalkan maraykanka fu'aad waa nin hab majaajileed ku cabira hal abuurkiisa caawana waxa uu inoo hayaa horta in caashaay beryahan dambe kolba waxyaabaha adduunka ku soo kordha yaa kolley hal abuurku iyo wuxuu ka yidhaahdaa wixii fikirkiisa kala habboon marka waxaa aniga aan fokiska saaray habsanka dhallinyarada haddii ay yihiin kuwa jooga america ama ay yihiin kuwa jooga africa qaabka ay labaduba u habsaameen dhallinyaro badan oo habsaantay baa jirta marka qaabka ay u habsaameen iyagoo weliba aan kala qaadi doono oo aan dhihi doono maaragtay kuwan america jooga ama dibadaha jooga waxay heleen fursad ayna kuwa kala helin oo habsankooda kuwan garawsho ma laha marka haddii ha haddii aan marka ku horeeyo oo aan ku horeeyo balqoladii africa waxaanay dhalintii habsanayd ee horumar gaadhi lahayd ee hanan lahayd waddankooda ee hoggaankii berri toole iyo horseedkii noqon lahayd waxa ay ku habsaantay horyaalkii ma bilowda iyo horaan koobka u haystay iyo shalan hoom ku garaacay iyo awey baan hiigsanaya hal anaa kaga reeyay iyo dhibcahan ku hagaa hanjabaad iyo faadh iyo hanti baa iga taaliyahe neri baa badinaayo hamigoodu ahaa oy ku habsaansan yihiin kama aana reebin marka bal inaan maadaama oo aan dhalinyarada raggii aan taabtay kuwii dumarkiina kamaana reebin oo waxaan idhi hablihii habsanaaye haybinaya wanaagoo inay hoy ku hirtaan oo intay hooye noqdaan hiddaheenna wanaagsan ubadka ay ku hagaan hanaankoodu ahaana hawe aan run ahayn iyo hanti taalla maraykan inta loo hanqaltaagay bay cidlahees ku hayeen ninkii maanta hawooda ee dumar hiigsa yidhaahna kol hadduuna maraykan iyo yurub haybsa lahayn hayadu mayna samayn marka markaan ka soo gudbay qolyihii africa markaan kasoo gudbay bal kuwan maxaan ka idhi iyagana waa garta inta intaadan gudbin dumarka waxaad ula jeedaa nin aan yurub iyo maraykanka aana dunta ugu xirnayn u jawaabi maayaan haa waa garta marka bal qolyahan jooga americana qaabka ay u habsaameen ayaan ka sheekeeyay iyaguna haye waxay u habsaameen suuqyaday tuban yihiin oo surwaalkaa ka dhacayo oo sidan ay u hayaanoo marka uu ku salaamina intuu saa isu taago oo saddex gees isu yeelo oo suulka geeya xaggaasuu ku odhan you know me what the fucking I am I am the king of city waa king of sakaraad oo sunuuddii lacageed iyo sawirkeedna ma haystee sigaarkaaba u gooyey adigoon wax su-aalin buu ku odhan sookarka waa nacebaha iyo syria aada ma doono iyo n b a da balsaar iyo koojkii baa wax saxiixa iyo brace baa sare aaday iyo muusikadaan ka helaa iyo raabku wuu igu socdaayo siital baan ku khasaaray adduun seeg aakhare seeg sidaasuu kugu daayay raab raabku wuu igu socdaa haa haye dumarkiina inta ay salaleenoo ragga waan simannahay iyo sharci baa waxna siiyey iyo annagaa ka sarray nasaabka ay gashadeen waa subaxdii wax yaroo sifaadii iyo isa seegyar yimaada sokeeyaa la ahaa iyo balsamaan wax ku raadi iyo xaalku saa ma ahayn iyo sheekadaas ma joogto suxulduub iyo roorid iyo maanuu saa ilahaa iyo saddexdii lambar aawo iyo telefoonka isi dee maxaa xigay subaxdii ka dambaysayba saddexdeed oo la siiyo boqolkiiba siddeetan singalmaadare weeye sariirta heesa ka qaada muusikadii uma saaree sacabkay u tumtaan jacayl baa ila sara tegay maxaa la sara tegay iyadaa samri weyday
haye marka saasaan habsankoodan marka aan labada dhanba aan dhinaca dhalinyaradu ay u habsaantay baan labada dhanba saas aan uga soo sheekeeyey laakiin laakiin faado aan kula kaftame ma moodaa inaad dumarka aad si aada ugu sii geejisay
maya kuma aana sii geejinine waxaan un- intaasoo dhan waxaan ka wadaa uun ha la isu dulqaato dhul shisheeyaa la joogaay waa ku garta a intaasoo dhan waxaan ka wadaa uun dulqaadka ha la muujiyo oo maaragtay sidiisaba qoysku wuxuu ku dhaqmaa dulqaad aad iyo aad marka dulqaadka ha la muujiyo un baan leeyahay oo waxyaabaha dhaqanadan ugu fara batay ee hadda sida furiinku ka midka yahay oo kale ha la yareeyo weeye macnahaygu weli n middan hadda ku saabsan dumarka n saddexdii lambar aawo iyo telefoonkaysii weli n qof dumara horteeda intaaba ka sheegtay runtii kama aanan sheegin oo waxyaabo fara badan way iska jiraan dee dadka qaar baa dhihi doona hadda ninkani maanu ii jeeday moogta haye marka waxyaabo fara badan way iska jiraan oo kolka uu qofku wax samaynayo oo uu sidiisaba wax jiru ka hadlaa hadduu wax jira ka hadlana cid unbuu taabanaya waa run marka waxa weeye shaksi gaar ahoon ula dan lahaa ma jirin kolley laakiin nin bulshada aada u dhexgalay baa tahay runtii Eh, laakiin waxaan uun tiirinayay uun maaragtay sida dhaqanku halkani uu yahay iyo fudaydka ay wax waliba ku yimaadaan baan anigu fiirinayay
qaybtan dambana ha dhegaystayaal waxaan idinku maqashinayaa waraysi xiise leh oo uu toddobaadyo ka hor ibraahim xasan daandure oo ka tirsan laanta afka soomaaliga ee v o a uu la yeeshay fanaanadda xaawo axmed hilowle oo loo yaqaano xaawakiin oo degan waddanka britain xaawakiin waa fanaanad soomaaliyeed oo ku heesta afka soomaaliga iyo sidoo kale kan amxaariga ibraahim iyo xaawakiin ayaan qadar daqiiqada ah isaga kiin dhex baxaya heestaydii ugu horeysa waxay ahayd hees oo qasbi la yidhaaho heesta iyo wixiisana sheekada daraadaan lahaa masraxan ka heesay ee dhawaana way iisoo baxday markaan carigan imaaday ee ingiriiska laakiin heesihii oo oodi ahaan iigu soo baxay ethoobiyan ay ahaayeen oo markaasiti oo soomaalida mexi ah iyo ethoobiyan oo dhaqanka soomaalida ka hadlayso oo ii tumaayo nin xabashi ah heesta waa hees oo miraha soomaali iyo etoobiya laisku daro oo markeedii hore laakiin laxankeedii hore uu lahaa istaad axmed naaji sacad oo anoogu heesaysa gabadhii fanaanadeena qaadkii aheyd qalinjo qalanjo oo dhaqanka aheyd oo markaas remixi aan ka dhigay oo iyadana n dhaqankii soomaalida aan ugu sheegayo afka n etoobiyaanka anoo ku heesaayo aan ugu sheegayo dadaa shacbiyada etoobiya inay gabdhaha soomaaliyeed ay gabdho sharaf la yihiin oo wiil xabashina ila heesaayo isigana oo leeyahay gabdhaha soomaaliyeed dhaqankoodana kama tagaan hiddahoodana kama tagaan oo adiga afka xabashiga waa ku heystaa miya aada iyo aada haa bayd miiga xasuusin kartaa adoo ku heysaya afkaasi xabashiga haa waan ku xasuusi karaa diriye hehe diriye diriye duul maqaan u yeel diriye dooxada kaye yediricaaye sababu anti qunjuun masaabu diye qeeheenta qabyalo ani beedhaan wedi jahalo waa kaadee daandurayo waa gartay aniga heestaadii ugu horraysay ee aan maqlo waxay ahayd dhoof caashaq mhm marka balaan dadka xasuusano heestaasi dhoof caashaq bayd miiga maqashin kartaa dhoof caashaq inaan kugu luqeeyo haa baydka ugu horreeya inaad bal afka iga qaaddo inta aan ka karaayo dee. Een, dhoof caayad horta een, taariikh ahaanteeda iyo iyo habka loo qaaday iyo haddaan kaaga hadlo taariikhda ha ii dambayse bal marka hore xasuuse dhegaystayaashaanana Ii xasuustaane ay waxba kama qabo daandireeyo dhoof jacay u darana allahayu u darana dhoof jacayl u darana maigu dhegay anigu maigu dhegay mayla dhacay mayla dhacay warmaha siduu ii dhufsaday ima dhigin dul shisheeye dul shisheeye ilaa maigu dhagay anigu maigu dhagay mayla dhacay mayla dhacay warmaha siduu ii dhufsaday ima dhigin dhul shisheeye dhul shisheeye ilaa maigu dhagay anigu maigu dhagay mayla dhacay mayla dhacay warmaha siduu ii dhufsaday ima dhigin dhul shisheeye dhul shisheeye ilaa dhadhamiyey kalgacal markii ah dhadhamiyey dhadhamiyey kalgacal dhunkashada dhunkashada macaan dhoola kaqo dhoola kaqo isalka dhugmadiisa wacan kama dhargin wali waa wali waan rusugayaa dhunkashada dhunkashada macaan dhoola kaqo dhoola kaqo salka dhugmadiisa wacan kama dhargin wali waa wali waan rusugayaa dhaxantu igu sugayo dhilkiban xasuusta ilma dhaba ilma dhaba ilma dhaba mayga tiri dhaxantu igu sugayo dhilkiban xasuusta ilma dhaba ilma dhaba ilma dhaba mayga yaa salaam dhanna iima dhaafina dhuux iyo lafaha iyo wadnuhu dhex yaallaa waxaan dhowrayaa telefoonka soo dhaca waxaan dhurayaa weli dhagtuna ay sugaysaa waxaan dhurayaa weli dhagtuna ay sugaysaa taleefoonka soo dhaca layahay dhugo diirana dhankaage adiga malaha naftirkaagay ku danqaysaa ibraahino aad iyo aad marka teleefonka soo dhacaba waad u cararaysaa sida u kala qaadqaaday arkaaye yaah ee malaha waxaa u malaynaya daandiro iyo naftirkaaga meel kaa damqaysaa soomaalida dhanaa ku walata heesta horta sideeda weliba markii maaragtay ee lasoo kala dhoofo ha marka xaaway ma sheeke jecayl lahaa oo iska caadiya mise dhoofkan jeceyl adiguba kugu dhacay waaba yaabe sheekada heestaasi dib noogu dhig xaawakiin toddobaadka dambe ayaad ibraahim iyo annagaba aad noo dhammaystiri doontaa haddii aad laydmo barnaamijkii caweyska washington ee caawana dhegaystayaal intaas ayaan ku soo koobaya intaanu mar kale kulmayna waxaan dhammaantiin idinkaga tegaya nabadgelyo obeeyihumaadiya larkani way ku hodayaa